bismillaahi raxmaan raxiim xildhibaanada dhismaha koonfur galbeed ee meeshaay meeliyo walmarayaan gebagebi surinyin ee maalinta weyd maaragtay xildhibaano sagaashan deega waa la dhaadiyey hadda maalinta biridanteena maaragtay antiyahirtiyaada sadoa hila dhaadiyo markaasi dambulanki markaasi kadaawiyin anigii gudoomiye kasi kadan anti gudoomiye baarlamaan laka dooradaw kadamali shaqadii oo gudagalaan waa kale hadda xibsano maaragtay baarlamaanka jeeka xibsan ma jiraan
goradii marka sow ma muuqata haddii xildhibaanadii dhammaantii oo isan ha dhamaystirtaan oo doorashadii guddoomiyihii reetland dhika ma muuqato in weli xubin dhiman eto maamulkii koonfur galbeed soomaaliya
gudoomiye reetland dhika makaerma shaqaga sadusadahu markii la doorado gudoomiyaha baarlamaanka markii la doorado meelisha gudoomaa lanka baahanye lankanka daaweyn meesha gudoom nagade wakaarima gudoomiye gadaalandika makeeraan lankanka daaweyn meesha gudoom nagade ida gudoomiyaha tartanaa la gale lankika guulaysidii lanka dhawaaqo la fadee shirkala shal haboo la fadee lankinka daaweyn dastuurtaas raastaba mooshima gudoomiye gadaalandika makeeraan kastay goradi marka natiitiya kale muddo iyo ka howlan aytan hadhishowka xildhibaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya maamulka koonfur galbeed sanada jara inta la xasuusiyey welina ma dhamaystiran saasoo kalena cabashooyin balaaran iyo kukooyahaya beelo degow ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya qaarsho maynku ku jawaabasan maysan saalka kahayta eedaymada laasinjeed yahay
adeer maykin sheegay dumeel iyo boqda korsiye la qobadsiiye dadfadaayaan biyo korshooni dabka shidaan iyo warkaan sheego ay biyo korshoona dabka dambe ma makashida mow koonfur galbeed dayla meel ka weyne korta ma jirto arqalad wale raw ma jiraan sababta ma etaa sida adiga daafka gasheedi maalintii maaragtay madaxweynaha la dooraday hadda si duuradii wada dhaafi maalintaas may sheegnay afartan iyo shan maalin mudanti baarlamaan la kasheenow halkaas caqabad layla daaweeyay uu kanada aragaasa koonfur galbeed uu la hanguuruhayo la haddegohayo umad kasto hadedka may la kuweele taleediyeeye lan isku kuuyay halsina inbibiyu walaa laka wada hadalaay may hayna sidii cabashahanka weele badne dadka koonfur galbeed degan beelbeelwo beel deganoo beerkale tuulo kale waliyo xadan letan qaadato marka dad meel kale batariilahaka kasidi oo la ariitayne dadka abuura lahadlu gooyiyo wala hadalo hay sababtana qaylada meel ka abuurmaas iyo laka abuure meel qaylaan ka abuurmaana ma ka abuurmaas marka dadkaada qaylada adag beego hayto heer berbe maaragtay marna leh maaragtay hiirada ka daramaan marna jubbaland aan baxan marna banaadida ka darmaan leh anna doodaas oo kale silanka hadalaw makorda wallaka xishooda biyo korsho adedaka kariyaan fadaayana barnaamijkaas ma jaro odayaashii oo darooga beelan ogaadeen maalintii una baydhawo kooyan iyo kooyigaasyo ilaa maalintaasi hadda dhasoo niila rooga gobolka boqol qabaa'ilada inta weyn xildhibaanada qaadadeen xildhibaano lamid ee waa qaadadeen xildhibaanadii waa dhaadiyey maalin dhaweyd mataqaanay malaayo onta rooga shaqada sawalka welida marka dad maaragtay meel injeedaan in meelka kooyadna ogahayna una taawiyaana ani maaragtay keenta shanaadii meela waasta kooyano axmed madoobo batariyaha kadidi yaa meela ka qayliyo haayana meel injeedaanna ma tahmaano dadkii cabasho qaba odayaalka afar iyo labaatanka saa fadhiyaan una diyaaraan cilalanki abasho qaba ani abashadii soo jawaabta siino odayaalka afar iyo labaatan saa fadhiyaan lala alxamdulilaahi kismaayaha ka tabaayo eelbadba ka qayliyo baxamara ka tabaayo eelbadba ka qayliyo baraxayna ka taba eelbadba ka qayliyo adeerana ku jawaabman hayna cidlo doomiina ma jirto nimankaasu maaragtay dhidan karaani raashinka sugaayana intii markii hore qaylita rilaadana aamuso ee rakortama niman naga duleelo warka dhigansadaw ma eh
marka way baa carabaabtay amase kordhawaajiday in xildhibaano deegaanadaas ha ku jeedaan la dhaariyey mas-uuliyiinta iyo roogaan may sheeni in siyaasiyiin deegaanadaas hakujeeda iyo carqalad noocaas ay suubiyaan oo caqabadaas iyo kooyta maadaama aysan muddo ka howlanaytan xalinta arrintaas ma qaado karo aniba argaha ila fariinku geliday sidaas may waha arrinta adii bahargaase jubbaland cadaalad darrada kadhiid i wadayo suubiyaan yaa alxamdulilaahi maaragtay ummadda soomaaliyeed oo degaankaas degan idwalbandhalato yalla kadhiidhay arrintaasu arrin dareerase maya waleri baarlamaanka iyo shacba maya eri idwalbi ka hadali marka may taawiyaayana meel kasta maamulka ka dhinta aniga iga ka abuuran korkiya ka haalayan daylada cadaalad darra meelka dhiidiya ka abuurmaas meel cadaalad darra gadhiida daylama ka abuurmaas markii sii maaragaasan anta beelado koonfur galbeed shanta dabiilo soomaaliyeed degaanka koonfur galbeed istayliyaasa mule nanhamara katabay eelbeed katayliyeena hiirana kataramaan nanbarahay hakatabay eelbeed katayliyeyna taqaanay jubbalandaan baxaan لم أكتبي الحمد لله كسمعي أكتبي ألبس كتبي ليال لميلال ميل كتر ما هي مبوراي هذا هو هي خدوريان بنكي عاطي الدجمة واللي بنكي عاطي وبنكي عاطي الدجمة حتى يوم اللي تصير كلية بنكي عاطي هذه الدجمة هي بتجمع عن هاي لكن ما في اللب يوم من اللب ومثل والضربة يلا الدجمة كشيلوها هذه الدجمة تاني شغل يقول لي إن erbes afar meel la dhigi meel kamid ah waana beel kamid ah waa eyin haddii dadka asootaarayada maaragtay baaburan la saara iyo helo qoraan qorana meedin qor maasan qoran haddii kale qaylada roojiya hildhibaanada iyo wanaani malaayoon tafani walayoon dhaynaani ilaahay hadda naftahamsan ma jaro meelin haka darile haddana lakaamusi sababta cadaalad darada ka kabiyada umada soomaaliyeed ka qaynaydi meel walba si qaylada ka abuuri koro ka haalaya ashaab ma kaaga urumaasta koonfur galbeed ma kaaga urumaasta baarlamaanka holdising ee shaqeeya dowladda koonfur galbeedna caalamkoo dhan lakala daalada inta ka dhiiri meel ka dhiiday bambaxda markaan balaaqatay maaragtay anina kuluga oo nasaniin kubaa ana arrintaas wada maaragtay anina hadal jacayla nin galilayba ka haleen goradi marka wayba xusid mudana in wasiir iyo kula haayeen maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiirkiisha iscasiilisado warkahani deerahay marka may sheeni baahida ma ete in wasiirkii iyo maamulka koonfur galbeed iyo kala haayeen iscasila caqabada noocan hata maamulka koonfur galbeed arrintaasa kuwa jahda
adeer waylkeley baalku handaraariil eedaanuu nugu badan lugmantiisow eraasa soomaalidu handaraariil lugmantiisow جمهورية فلان الوضع خلاص وقتها وقال ده ولا اسم الله عمي هدنا كاري اسكو كنتم طوال اسكو كنتمي قول هدو وليه بعين موشينا هدو ما بهدو وركاس الصبيح وقت ما بحايب لكن هدي بجرتبه لما الحمد لله ميل بورا ومورا هنا بورا رضيلي الارقاء موشيما اقا دربلاكي بابا سبتيه دقيقة دقيقة ورا يسر واكا نان تبتيه aminko iraadan shabeelle dood wadaag lanka ogaadana la jeedi yaadii isu wada hadalaadi markaasa meeray lanka meelo joogu alxamdulilaahi may wahaa lanko iyo gabar siiyangu waar gabar haddii anamaki meeray anagaysan gabarasiisiname dadhildhibaaniyo sii korteelawari gabarta sii maaragtay gabar hildhibaan la keelaw niman sidaase oo geetu ka dheg taas ka dheg ban ka dheg awo moshima niman haas haysada me ee waa ka eri